alxamdu لlh rb اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wla cudwana ila clى الظaalimiin slى اllah عlى nabiyina muxamadi wعlى alih wصaxbih wslama tasliima kahiira ama bacd bab اlxahi عlى صalaaةi taxiyaة اlmasjidi birakcatayn wakarahiyaة اljuluusi qabla an yusaliya rakcatayn wuxuu baab u yahay boorinta la ysku booriyey calaa salaati taxiyati اlmasjid birakcatayn salaada taxiyatu lmasjidka ah in laba ragcad laba ragcadood la tukado oo sababteedu tahay marka masaajidka la soo galo wa karaahiyati اljuluusi qabla an yusaliya rakcatayni fii ayi waqtin dakl iyo kahashada la kahday qofku inuu fadhiisto intaanu labadaa ragcadood tukan wakhtigu doonabaha soo gale fadhiga waxyaabihii kalena waa la mid wa sawaaءun sallaa rakcatayni waxaa isku mid ah sallaa inuu tukado rakcatayni laba ragcadood biniyati taxiyati oo taxiyatu lmasjidka niyadoodii uu ku tukado yani laba ragcadood oo taxiyatulmasjid uu u niyoonayo inuu tukado aw sallaa ama inuu tukado fariidatan faral aw sunnatan ama sunna raatibatan aw hayriha ama keyrkeed almuhim inuu salaa tukado un weeyo isagoo aan salaa tukan masaajidkii aanu ku dhex nagaanin waaya waxanay ka mid tahay waxyaabaha sharcigu inagu booriyey wa can abi qataadata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi radia allaahu canhu ee qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi idaa dakhala axadukum midkiin marka uu soo gala almasjida masaajidka falaa yajlis yaanu fadhiisanin xataa yusalliya ilaa uu ka tukanayo rakcatayni laba ragcadood muttafaqun calayh qaala wuxuu yihi wacan jaabirin radia allaahu canhu qaala ataytu nabiya nabiga ayaan u imi sala allahu calayhi wasalama wa huwa isagoo nabigu filmasjidi masaajidka dhexdiisa ku sugan markaa uu yimina waxay ahayd markii uu ka doonayey lacagtii uu awrka kaga iibsaday fa qaala wuxuu dabadeeta rasuulku yidhi salli tuka rakcatayni laba ragcadood tuko muttafaqun calayh warkaa labada xadiidba waxaa ka muuqda amar rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu amray masaajidkii marka lasoo gala ilaa laba ragcadood la tukanayo inaan la fadhiisan amarkaana waxay ku xambaareen akharu ahli lcilmi inuu yahay amru istixbaab oo arrintaasi ay sunno uun tahay oo waajib aanay ahayn amarkanna waajibnimo inuu faa'iideeyo ama wujuub uu faa'iideeyo waxa ka sarfiyey bay idhaahdaan adilo kale bacdu ahlilcilmina waxay idhaahdeen bawaaba waajib inuu qofku taxiyatulmasjidka la yimaada markuu masaajidka soo galo oo uma bannaano salaad la-aan inuu masaajidkii iska dhex fadhiisto ama dhex jiibsado ama iska dhex joogo si kastaba ha ahaatee waa sunno aada iyo aada u adag ugu yaraan qofku inuu taxiyatulmasjidka la yimaado iminkana waxaad moodaa inay ka mid tahay waxyaabaha la dhayalsaday sideedabana waxaa jirta qaacida haddaad maqasho iyadoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu shay amrayo dadka iyo ummaddiisa waa inaad ku dadaasho inaad sunnadaa dabaqdo adigoon markaa waxba usii fiirsan ma waajibba ma sunna oo aan waxa weeyaan waxba halkaa sii baadhbaadhin horta ku dadaal inaad dabaqdo waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu dadka u faray ama sunna ha uga dhiga ama waajib ha uga dhiga eh in lala yimaado oo la fuliyo ayuu uga dhiga baabu istixbaabi rakcatayni bacda alwuduu baabkana wuxuu baab u yahay sunnaynta la sunneeye laba ragcadood in la tukada weysada dabadeed marka la weysaystay qofku uu darab yeesho dabadeed inuu laba ragcadood tukado sunnatulwuduuya can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ku yihi rasuulku libilaalin bilaal wuxuu ku yidhi yaa bilaalu bilaalow xadinii waxaad iiga warantaa biarjaa camalin camiltahu fi lislaami biarjaa camalin camalka loogu rajada badan yahay agtaada oo camiltahu aada samaysay filislaami islaamka dhexdiisa aada ku samaysay camalkaad ugu rajada badan tahay thawaabyo ajar inaad ka heshay bal hadda iga waran fa innii maxaa yeele anigu samictu waxaan maqlay dafan calayka jaqafjaqafta iyo sangadha labadaada kabood baan ka maqlay bayna yadaya hortayda fi ljannati jannada dhexdeeda jannada dhexdayda halkaa iga horaysa adigoo ka sanqadhayo ka jaqafjaqaf leh ayaan maqlay qaala wuxuu ihi amaa calimtu maa amaa camiltu maan qaban camalan camal maan qaban camalkaasoo arjaa looga rajo badan yahay cindii aniga agtayda min annii lam atatahar tuhuuran fii saacatin min leylin aw nahaarin in anigu lam atatahar aanan tahaaro qaadan tuhuuran tahaaro qaadasho fii saacatin min leylin aw nahaarin wakti oo habeena anba maalina ilaa haddaan se tahaaro qaato sallaytu waxaan ku tukadaa bidaalika tuhuuri tahaaro qaadashadaa maa kutiba li waxa lay qoray an usalliya inaan ku tukado ayaan ku tukadaa muttafaqun calayh wa hada lafdu lbukhaariyi waaya wahada lafdu lbukhaari qaala wuxuu ihi addafu bilfaa'i fada marka la akhriyo sawtu nacli waa codka ama sanqadha ay kabtu samaynaysa iyo waxarakatuhu cala alard wallaahu aclam yani jaqafjaqafta iyo sanqadha ay kabtu samaynaysa marka lagu soconaayo ayaa addafu looga jeedaa xadiidkana ikhwaani waxaa laga qaadanayaa marka qofku uu tahaaro qaato inuu laba ragcadood la yimaado laba ragcadood uu tukado si markaa tahaaradiisa iyo weyse qaadashadaasi aanay u noqon mid salaad iyo cibaado ka maran macnii aanu salaad ku gudan ama aanu ku tukanin fadligaa weyn bay leedahay waxaa kaloo laga qaadanayaa saxaabigan muadinkii rasuulka ahaa sala allahu calayhi wasalam fadligiisa iyo qiimihiisa iyo inuu ahlujannaha ka mid yahay waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka wanaagsan in la weydiin karo camalkiisa fiicane ilaahay uu ugu dhowaado si oogaga daydo baabu fadli yowmi ljumucati wa wujuubiha wuxuu baab u yahay caddaynta la caddeeyo fadliga maalinka jumce iyo waajibnimadeeda jimcuhu waajibka yahay waaliqtisaali lahaa iyo in loo maydho watatayubi iyo in la isudgooneeyo la cadarsado iyo watabkiiri ilayha in loo dhaqsado xaggeeda goor hore la tago waadducaai yowma aljumucati iyo maalinka jumca in la ducaysto oo wasalaati cala anabiy nebiga lagu saliyo sala allahu calayhi wasalama fiihi dhexdiisa iyo wa bayaani saacati lijaabah caddayn la caddeeyo saacatu lijaabah iyo waistixbaabi ikhaari dikri illahi tacaala bacda aljumucati sunnaynta la sunneeyey in xuska ilaahay la badsado jumcaha dabadii arrimahaasi oo dhan ayuu baabkana caddaynayaa qaala allahu tacaala alla wuxuu uhi faidaa qudiyat isalaatu salaada marka la dhammeeyo waa salaada jumcaha ee aayaadku ka warramayeene fantashiruu ku baaha oo ku faafo fil ardi dhulka ku faafo oo wabtaquu raadiya min fadli illaahi ilaahay fadligiisa raadsada iyo arsaaqdiisa wadkuru llaha ilaahayna xuso kaiiran in badan lacalakum tuflixuuna si aa u liibaantaan oo allah jala wacalaa marka loo dhawaaqo jumcaha ciddii jumcuhu ku waajibayso wuxuu ka xarimay inay waxiibiyaan iyo inay waxiibsadaan waxaan u faray inay u dhaqsadaan dikriga ilaahay xaggiisa inay u kacaan oo masaajidda ay tagaan oo salaada iyo khudbadda iyo ay soo gutaan marka rabbi waxa uu farayaa halkanna marka salaada jumcaha la tukadee la dhammeeyo in dee markaa meelaha la kala qabto oo la kala cunto doonto oo la kala qado doonto oo la kala shaqo tago oo ha ahaatee ilaahay jalla wacalaa wuxuu ku baraarujiyey addoomihiisa oo uu faray xuska ilaahay inay badiyaan oo marnaba aanay loobin oo iibkaa iyo iibsigaa iyo shaqooyinkaa loo fasaxay marka jumcaha dabadi laga baxo macnihii inaanay kaga mashquulin dikriga ilaahay ee ay mar walba xuska ilaahay iyo daacadiisa ay ogaadaan oo ay ku badisadaan ayaa ilaahay faraya marka aayaddu maxayna tusaysaa intaa ugu dambaysa waxyaabaha sheekhu baabka uu ku sheegay ayay daliilu tahay wa istixbaabi ikhaari dikri اllaahi tacaala bacda aljumuca soo ma odhan taasay aayaddu daliilu tahay wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam khayru yowmin طalacat calayhi shamsu yowmu ljumucati khayru yowmin maalinka ugu khayr badan yoomkaasoo طalacat calayhi shamsu cadceeddu ay soo baxday yowmu ljumucati maalinka jumco weeye had iyo jeer khayr waxa weeye isagoo markaa dee afcalu tafdiilana waa la isticmaalaa si kalena waa loo isticmaalaa hadda dee afcalu tafdiilkii baa loo jeeda khayrka iyo sharkana hamsaha had iyo jeer carabtu way ka jaraan waayo isticmaalkooda ayaa fara badan aada iyo aada u badan waqaaliban anaahum waqaaliban aghnaahumu khayru wa shar can qowlihim akhyaru minhu wa ashar markaa inta badan khayrun iyo sharununba iskaga gabsada fiihi maalinkaa jumcaha dhexdiisa ayaa khuliqa la abuuray aadamu nebi aadam wa fiihi udkhila aljanna wa fiihi jumcahaasi dhexdiisa ayaana udkhila aljannata jannada la geliyey nebi aadam calayhi salaam wa fiihi ukhrija minhaa jimca ayaana jannada laga soo saaray saacadduna xataa jumcay dhacaysaa sidaa awgeed baa axaadiista waxaa ku soo aroortay daabad kastaaba inay waxa weeyaan dhegta taagayso ee aada u dhegaysanaysa maalinkaa bal suurtii hadda in la afuufa iyo in kale waaya iyadoo ka baqanaysa saacadda marka xadiidkani wuxuu tilmaamayaa fadliga ay leedahay maalinkaasi jumce marka la eego maalmaha wiigana waa maalinka ugu fadliga badan qaala wuxuu ihi wacanhu ay wacan abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam man tawada'a qofka weysaystaa ee fa axsana alwuduu'a weysaysiga wanaajiya uma dabadeetana ata aljumucata jimcaha yimaada ee fastamaca dhegaysta khudbaddee wa ansata aamusa qufira lahu waxaa loo dhaafayaa maa baynahu jumcaha uu jooga inta u dhaxaysiiya wa bayna aljumucati jumcada waxa weeye soo socota inta udhaxaysa loo dhaafay iyo wa ziyaadata halaathati ayaamin saddex maalmood oo dheeraada marka macnuhu wuxuu noqonayaa toban cisho dembigood baa loo dhaafaya ilaan toddoba saddex ku dar waa toban sababtuna waxay tahay alxasanatu bicashri amhaaliha waman masa qofka taabta alxasa qururuxa iyo ciidda marka la khudbadaynayo qofka taataabtaeena ee wadwado ee ku ciyaara ee ku maaragtay mashquulaana faqad laqaa wuu laqweeyey baa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam rawaahu muslim waay oo waxaan loo baahnayn oo laqwi iyo markaa lahwiya ayuu ku dhacay markaa taa macnaheedu waxay noqonaysaa qofku haddii uu ciiddaas iyo waxyaabaha aan loo baahnayn ku mashquulo ama moobeelkiisa ku mashquulo ama saacaddiisa ku mashquulo ama dharkiisa ama wax kale yacnii ajarkii jimcaha ma helayay noqonaysa imakana waxaaba iska dhici karta dadka qaarkood marka la khudbadaynayo inay mobeelka iska wadwadaan ama facebooka iskaga jiraan ama maaragtay ay wax kalaba iska galaan waa aafaadka iyo dhibaatooyinka waktiga jira ayay ka mid tahay waman masa alxasaa faqad laqaa waajib markaa waxa ah khudbadda jumcuhu waa waajib in la dhegaysto oo qofku markaa uu dhegaysto uu dheg raaraciyo oo uu soo qaabilo uu aamusaana waa waajib weeye qaala wuxuu ihi wacanhu ay can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu ihi alsalawaatu alkhamsu salaadaha shantaa iyo waljumucatu jimcaha ila aljumucati ilaa jimcaha kale la gaadhaayo wa ramadaanu iyo ramadaanta ilaa ramadaana ilaa ramadaanta kale la gaadhayo mukafiraatun mid tirtiraysa weeye oo dhaafaysa maa baynahunna wixii u dhaxeeya ee dunuuba ida jtunibat ilkabaa'iru kabaa'irta haddii laga dheeraado rawaahu muslim kabaa'irta haddii laga dheeraado oo macnuhu wuxuu noqonayaa wallaahu aclam kabaa'irtii dunuubtani ma dhaafayso kabaa'irtii iyadu toobad iyo wax kaloo lagu dhaafay u baahanta waay laakiin saqaa'irtii ayaa waxa weeya lagu dhaafayaa jumcahan iyo salaadaha iyo ramadaanta iyo cumrada iyo arrimaha caynkaas si kalena waa loo laqbeeyey laakiin sidan weeye sida daahirka ahi wallahu aclam si kalena waa loo macnay waay xadiidkana markaa marar hore waa inagii soo maray saqaa'irtaasina weliba waa saqaa'irta almutacalliqa bixaqi illaahi tacaala saqaa'irta xaqa ilaahay ku tacalluqda weeye ku saabsan qaala wuxuu yihi wacanhu ay wacan abi hurayrata wacan ibni cumara abi hurayre waxaa laga wariyey wacan ibni cumara ibni cumarna laga wariyey radia allaahu canhum ilaahay raalliha ka noqda dhammaantoodii yani abu hurayre iyo cumar iyo aabihiiba annahumaa labadaas saxaabi samicaa waxay maqleen rasuulallaahi bay maqleen sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaal uu leeyahay calaa acwaadi minbarihi qoryihii mimbarkiisa xaaluu ka dul leeyahay layantahiyanna ka reebtoonaadeen oo ka reebtoonaadeen oo macnii ka hadheen iska daayeen aqwaamun rag can wadcihim ljumucaati ka tegista ay ka tegayaan jumcayaasha ka tegistooda ay jumcayaasha ka tegayaan iska daayeen oo iska daayeen aw layakhtimana allah ama ilaahay daboolee calaa quluubihim quluubtooda quluubtooda ilaahay jala wacalaa dabooli doonaa uma dabadeetana layakuununna waxay ka mid noqon doonaan min alkhaafiliina kuwa qafladaysan rawaahu muslim marka quluubtooda haddii a laba kuurooyin khatmigaasi wuxuu noqonayaa macnii abci abaca allahu calaa quluubihim yani ilaahay baa quluubtooda daboolay oo khayrkii ka xidhay ilaahay quluubtoodu khayrka ka xidhi ya waanaad arki karaysaa qof ilaahay jala wacalaa qalbigiisii uu daboolay oo uu ka xidhay khayrki iyo wanaaggu inuu galo yani dhibaatada kaa haysata waad dareemi karaysa haddii ilaahay quluubtooda daboolana kuwa kaafiliinta ahe aakhira iyo dikriga ilaahay iyo cibaadada iyo khayrka moogan sidaa hadday ku dhintaanna naarta gelaya ilaahay ciqaaba ay adag ciqaabayo ayay ka mid noqonayaan weeye marka xadiidku wuxuu daliilu yahay waajib inay salaada jimcuhu tahay iyo inaan la dhayalsan karin oo aan laga tegi karin wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi ida jaa axadukum midkiin marka uu imanayo aljumucata jimcaha falyaqtasil ha soo maydho marka idaa jaa axadukum waxaa loo jeedaa yani idaa araada an yaji markuu doono inuu tago inuu jimci yimaado markuu doono markaa ha soo maydho ha soo diyaar garoobad waatana ha yimaado muttafaqu calayhi qaala wuxuu ihi wacan abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala quslu ywmi اljumucati maydhiga maalinka jumcuhu waajibun waa mid waajib ku ah oo saaran calaa kulli muxtalimin ruux kasta oo qaangaadha oo macnihii dee ragga jumcuhu ku waajibayaa weeye waaye xadiidkaa kolkaa hore waxaa laga qaadanayaa maydhigan jumcuhu wuxuu saaran yahay qofka markaa jimcihii imanaya ee salaaddii jimcaha ka qeybgalaya ayuu saaran yahay waaye jimcada darteed bu markaa u waajibaya maydhigu ee maalinka dartii u waajibi maayo waana masale ahlulcilmigu marka ay ku leeyihiin aqwaal oo kutubta fiqiga mudawan ku ah guslu yowmi اljumucati waajibu calaa kulli muxtalim buu doonayaa sheekhu inuu waxoogay faahfaahin ka bixiyo qaala wuxuu ihi almuraadu bilmuxtalimi muxtalimka waxaa looga jeedaa albaaliqu qofka qaangaadhka ah wاlmuraadu bilwujuubi wujuubkana waxaa looga jeedaa wujuubu ikhtiyaarin ha waajibnimo markaa ikhtiyaar qofku u leeyahay oo hadduu doonana uu samaynayo oo uu maaragtay la imanayo hadduu doonana uu iska dayn karo hadduu iska tagana aan lagu ciqaabahayn oo qof dee sunno iyo shay wanaagsan uun ka tega uu noqonayo ka qowli rajuli lisaaxibihi waa hadalka ninkuu saaxiibkii ku yidhaahdo oo kale xaquka waajibun calaya xaqaagu wuu ii saaran yahay oo dushuu iga saaran yahay wuu igu sugan dushaydu ku sugan yahay wallahu aclam markaa xaggii carabida ayuu la kacay sidan alimaamu nawowiy uu maaragtay u sheegay u yihi wujuubu ikhtiyaarna waa sida madhabu shaaficiy uu yahay oo alimaamu shaafici baa markaa tawjiiha noocaasa uga horeeyey waaya oo wuxuu odhanayaa qusligaasi yowmu ljumuca waa cala likhtiyaar buu odhanaya laa cala lwujuub waa tahay qaala wuxuu ihi wacan samurata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama man tawada'a qofka weysaysta yowma aljumucati maalinka jumce aljumca oo miimka la reebo iyo aljumuca oo miimka la godo iyo aljumaca oo miimka la kordhigo saddexdaba waa loo akhriyi karaa bay idhaahdeen ahluluqu waxaana jumco loogu magacaabay liijtimaaci nnaasi fiiha soo ururka ay dadku soo ururayaan maalinkaa jumco qofka weysaysta fa bihaa waa nicmad fa bihaa ay fa biruksati akhada ruksadii buu kaasi qaatay bay ka dhigantay bay ahlucilmigu idhaha fa bihaa ay fa biruksati akhada ruksadii buu qaatay qofka weysan uu la yimaada wa nicmat ay wa nicmati alkhasla khasladaasi ayaana wanaagsan oo waa mid fiican arrintaa ama wa nicmati alficla iyo wixii lamid ah la qadaraya waana arrin fiican taasi qofku inuu weysaysto weysadaa uu ku kaaftoomo waman iqtasala qofka maydhaana falquslu afdalu falquslu maydhashada ayaa afdalu fadli badan rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun waa xadiid xasana marka calaa kulli xaal xadiidkani marka la eego sanadkiisa dacfi baa ku sugan waayo waa dariiqii caanka ah waa min dariiqi alxasan albasri can samura radia allahu canhu oo samura ibnu jundub waxaa ka wariyey maxay alxasan albasri waxaana ahlucilmigu u badan yihiin xadiidu lcaqiiqa xadiidka la yidhaahdee caanka a mooyaane inaanu wax kale ka maqal tadliisna waa lagu sheegay waanu cancaneeyey laakiin ahlulcilmiga qaarkood way quweeyeenoo waxay leeyihiin shawaahid kaluu yeelan karaa ahlulcilmiga quweeye xasanu likayrihi ka dhigayna waxaa ka mid ah alimaamu alalbaniyu raximah llah si kastaba ha ahaatee masaladan ku saabsan maydhiga maalinka jumce yacnii dadkaa jumcuhu ku waajibay ee jimcihii ka soo qeybgelaya imanaya maydhi ma ku waajibayaa waa masale khilaaf adagii uu ku jira bayna ahli lcilmi akaru ahli lcilmi waxay maraan inaanu waajib ahayn ee sunno u yahay waxyaabahay qabsadeenna xadiidkan aba ka mid a ya xadiidkan ayaa ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee ay qabsadeen waxyaabo kaloo ay qabsadeenna way jiraan waana sidaa ay mareen in badanoo ahlucilmiga ka mid o imaamu shaafici uu ku nuuxnuuxsaday kadalika alimaamu maalik iyo aimo badan oo kale akaru laima saasay maraan qowl kaloo isna qowl aada iyo aada u xoog badani wuxuu odhanayaa mae waa waajib adiladaasaan u deliishanaya awaamirtaa ku soo aroortay iyo guslu yowmi ljumucati waajibun calaa kulli muxtalim rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam xaggeed ka maraysa waaya xadiidkanna way ka jawaabeenoo xadiidkan fa biha wa nicmat waman iqtasala falguslu afdalna way ka jawaabeen oo waxay kaga jawaabeen in la idhaahdo maydhigu fadli buu leeyahay oo isagaa weysaysi in lagu gaabsado ka fadli badan inuu waajib yahay diidi mayso waayo shayga waajibkaahi inuu fadli weyn leeyahay shaki ma laha waa ta kale ee qofku haddii aanu soobo maydhan weyse oo keliya ku gaabsado dee salaadiisi way asaxaysaa iyo jimcihiisi oo qofku inuu maydho iyo jimci inuu ka asaxaa iskuma macni xidhna iskuma hee xidhna isagoo soo weysaystoon sooba maydhin buu jimcii ka asaxaya laakiin wuxuu noqonayaa marka lagu socdo qowlka ahlulcilmiga ku tegay in maydhashadaasi waajib ay tahay qof dee dembi sameeyey oo arrin waajib ku ahaa ka gaabiyey oo la iman waayey buu noqonayaa ka qowlkaasina waa qowl aada u qawiya oo adilo badan weeye ahlulcilmi badanina ay rajaxeen qaala wuxuu uhi wa can salmaana radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama laa yaqtasilu rajulu yowma aljumucati nin ma soo maydho maalinka jumce wayataaharu oo ma soo tahaaro qaata ma stataaca min tuhrin intuu awoodo tahaaro qaadasha wayadahinu min duhnihi kuma soo dhaashada dhaashigiisa aw yamasu ama masoo taabsado ma soo taabto min tiibi beytihi cadarka gurigiisa wax kama soo taabto uma yakhruju dabadeeta ma soo baxo oo falaa yufariqu ma kala kaxeeyo bayna thnayni laba qof uma yusallii dabadeeta ma tukada maa kutiba lahu wixii loo qoray uma dabadeetana yunsitu ma amusa idaa takalama alimaamu imaamku markuu hadle uu khudbada bilaabo ilaa hadduu sidaa sameeyo gufira lahu waxaa loo dhaafaa maa baynahu wa bayna aljumucati alukhraa inta jumcaha uu jooga iyo ka kale ee ka dambeeya udhaxaysa ayaa loo dhaafaa iyo sidii xadiidkii hore sheegaya wa ziyaadata alaaata ayaami weliba rawaahu lbukhaariyu xadiidkana wuxuu sheegayaa aadaabta jumcaha in badan oo ka mid ah ka aadaabtii waxaa ka mida qofku inuu haddii allaba kuu roon yahay soo maydho oo waxa weeyaan dahaaradiisa uu soo wanaajiyo oo uu soo dhaashado oo uu isa soo udgooneeyo oo markuu masaajidka yimaado uu taxiyatulmasjidkii iyo salaadii iyo khayrkii kale la yimaado oo dad markaa laba qof oo isku xiga aanu waxa weeye kala kaxaynin oon dadka aanu dhibin waxaasoo dhamme aadaabta ayay ka mid tahay qaybo kale oo waxa weeye xadiid kale ay sheegaysaana way jiraan marka walaalayaal aadaabtaasi muhiimka ah ilaan jimcihii weegiiba waa tan ina soo maraysee in lagu dadaalo lagu camal falo ayaa aada iyo aada u muhiima baaraka allahu fiikum qaala wacan abi hurayrata si fadligaa weyn aynu helo wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu rasuulka ilaahay yidhi man iqtasala qofka maydha yowma aljumucati maalinka jumco qofka maydha guslljanaabati ay guslan maydhi qofka maydho maydhigaasoo ka guslililjanaabati maydhigii janaabadoo kale ah yacnii maydhasho kaamil ahoo dhammaystiran qofka maydho ee la yimaada uma dabadeetana raaxa taga fi saacati luulaa saacadda hore taga masaajidka raaxa yacnii dahabunbaa hadda loo jeedaa taga fi saacati luulaa intaa fi saacati luulaana saxiixeynka kuma jirta ayuu leeyahay iyo maaragtay asalka wadaad muxaqiqe waay intaa fi saacati luulaa laakiin waxa weeye waxaan filayaa imaamu maalik baa wariyey oo ay ku soo aroortay marka macnuhana waaba iskaga cadday uma raaxa fi saacati luulaa fakaanamaa qaraba badanatan fakaanamaa waxa uu ka dhigan yahay sidii oo qaraba uu qurbaaniyey badanatan tulud neefgeela inuu qurbaaniyey oo qaraba maxaa looga jeedaa ay tasadaqa mutaqariban biha ila allah inuu sadaqadaysta ilaahay isagoo ilaahay jala wacalaa ugu dhowaanaya ayaad moodaa oo ajarkaa weyn buu helayaa qof neef geela sadaqadaystay oo qurbaanula baxay waman raaxa qofka taga fi saacati haaniyati saacadda labaadna fakaanamaa qaraba baqaratan waa sidii oo uu markaa qurbaaniyey neef lo ah waman raaxa fi saacati haaliati fakaanamaa qaraba kabshan aqrana waa sidii markaa uu qurbaaniyey kabshan wan aqrana geese leh markuu geesaha leeyahayna waa markuu sii fiican yahay uu sii qiimaha badan yahay waman raaxa fi saacati araabicati saacadda afraad qofka tagana fakaanamaa qaraba dajaajatan isna waxa uu markaa ka dhigan yahay sidii oo uu qurbaaniyey digaagad xaba digaagada oo uu sadaqadaystay waman raaxa fi saacati alkhaamisati fakaanamaa qaraba bayda kaasina waxa uu ka dhigan yahay inuu qurbaaniyey bayda xabad ukun ama xabad beeda ma garata fa idaa kharaja alimaamu imaamku marka uu soo baxo xadarat ilmalaa'ikatu malaa'igta ayaa soo xaadirta yastamicuuna xaalo ay dhegaysanayaan adikra khudbadda xaalo ay dhegaysanayaan dikrigaasi waa khudbadda wey waayo khudbaddii had iyo jeer waxaa lagu soo qaadanaya qur'aan iyo axaadiid iyo salliga rasuulka sala allahu alayhi wasalam iyo dikri baa waxa weeye lagu soo qaadanaya marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa ikhwaanii in maalinka salaada jumcaha in loo soo dhaqsado oo goor hore la yimaado si fadligaa weyn loo helo ayaa laga qaadanayaa iyo dadku siday usoo kala horeeyaan inay u kala fadli badanayaan waaya sida axaadiidu ay tilmaamaysana waxaa jirta malaa'ig baa ilaahay soo dirayaa xaashiye sito oo halkaa albaabka masaajidka ayay istaagayaan dabeetana qof waliba markuu soo gala ayay u qorayaan way wadayaan way qorayaan way qorayaan way qorayaan qof waliba waktigu soo galo ayay qorayaan saasay u wadayaan marka dabadeetana imaamku uu soo baxee salaadii ay dee timaadday imaamkii uu soo baxo waraaqihii intay duuduubaan bay waxa weeye halkan imaamka agtiisa iyo halkan soo fadhiisanaya mimbarka agtiisa khadiibka maaragtay agtiisa iyagoo dhegaysanaya khudbadda muttafaqun calayhi qowluhu uu yidhi guslaljanaabati ay guslan ka gusliljanaabati weeye fi sifati maydhi oo maydhiga janaabada laga maydho oo kalea xagga sifada oo waxa weeyaan markaa dhammaystiran ha maydhi dhammaystiran waaya qaala wuxuu ihi wacanhu ay wacan abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wariyey ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama dakara wuxuu soo hadal qaaday oo uu sheegay yowma aljumucati maalinka jimce faqaala wuxuu dabadeeta yidhi fiiha waxaa ku jirta saacatu saacad laa yuwaafiquha aanu waafiqin cabdun muslimun addoon muslimi wa huwa isagoo qaa'imun taagan oo yusallii tukanaaye oo yasalu llaha shay-an ilaahay wax weydiisanaaye ilaa hadduuse jiro acطaahu iyaahu ilaahay jala wacalaa uu siiyaa waxaa weydiista wa ashaara wuxuu rasuulku ku tilmaamay biyadihi gacantiisa yuqaliluhaa isagoo yaraynaaya oo waxa weeyaan markaa wax yar inay tahay tilmaamaya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku wariyey ayaa isku waafaqay marka yuqaliluhaa wuu yaraynaya wax yar inay tahay buu sheegayey oo lafdigii kale muslimku markaa waa saacatun khafiifa waa wakti kooban oo markaa khafiifa weeye oo aan wakti dheer oo badan ahayn qaala wuxuu uhi wacan abi burdata wacan abi burdata bni abi muusa alashcariyi radia allaahu canhu waxaa laga wariyey abi burda qaala inuu yihi qaala cabdullaahi bnu cumara radia allaahu canhuma cabdilaahi bni cumar baa wuxuu ihi samicta miyaad maqashay abaaka aabbahaa yuxadiu isagoo ka sheegaya can rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalama fii shani saacati ljumucati arrinka saacadda jumcaha wax isagoo kaga sheegaya wax ka mida markaa ka sheegaya miyaad maqashay qaala wuxuu uhi qultu waxaan ihi nacamha samictuhu waxaan maqlay yaquulu xaaluu leeyahay aabbahay abi muusa samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay hiya iyadu maa bayna an yajlisa alimaamu hiya iyadu maa muddada iyo wakhtiga weeye bayna an yajlisa alimaamu u dhaxaysa marka uu imaamku fadhiisto mimbarka ilaa an tuqda salaa ilaa salaada waxa weeye laga dhammaynayo marka imaamku mimbarka ku fadhiista laga bilaabo ilaa salaada la dhammaynayo la gebagabaynaayo muddadaasi weeye u dhaxaysa rawaahu muslim muslim baa wariyey waaya muslim ayaa saxiixa ku wariyey ha yeeshee xadiidkan ahlulcilmigu way cileeyeenoo xadiidkani waa xadiid daciif ah waxaan uu ka mid yahay axaadiidta lagu qabsaday alimaamu muslim raximah ullah waxaa jira axaadiis markaa dhowrahoo alimaamu muslim lagu qabsaday marka waxa sugani sida raajixa waxa weeye inuu abuburdo qudhiisu yidhi saacadda markii la weydiiyo jumcaha ku jirta ee ducada la aqbalo hiya maa bayna an yajlisa alimaamu ilaa an tuqda salaa inuu isagu sidaa yidhi oo rasuulkii iyo markaa aanu u tiirin sala allahu calayhi wasalam sidaasaa soo aroortay laakiin inuu xadiidkani marfuuc yahay oo sidaa ku saxiix yahay maya saasaa ahlulcilmigu marka ay tilmaameen saacaddan haddaba jumcuhu ee ducada la aqbalayaa way jirtaa hortao axaadiistaa dee tilmaamaysa laakiin waa xaggee aada baa la ysugu khilaafay dhinaca ay kaga jirta maalinka jumcaha hase ahaatee aqwaasha ku jirta laba qowl baa ugu xoog badan qowl waa qowlka odhanaya waa marka imaamku mimbarka ku fadhiisto ilaa salaada la gudanayo kaa uu sheegaya aharkaas qowlo waa qowlka odhanaya waa saacadda maalinka jumcaha ugu dambaysa saacadda hee maalinka jumcaha ugu dambaysa qowlkaa dambe ayaana waxa weeye sii xoog badan oo ah inay tahay saacadda jumcaha ugu dambaysa sidaa awgeed baa xadiid waxa ku soo arooray ay ahlulcilmi badani wariyeen oo nasaa-i iyo abu daawuud iyo xaakim iyo bayhaqiya ay ka mid yihiin min xadiidi taabiiran marfuucan wuxuu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalama yowmu ljumucati ithnata casharata saaca laa yuujadu fiiha cabdun muslimun yas'alu shay-an ilaa aataahu allahu iyaah faltamisuuha aakhira saacati bacda alcasri alxaafid ibnu xajar iyo albaniyana way quweeyeen xadiidkaasi markaa wuxuu tilmaamayaa saacaddaa jumcaha ku jirta ka dayday oo ka baadha casarka saacadda ugu dambaysa baa rasuulku tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo soo arooray saxaabada qeyb ka mida inay faalleeyeen oo ay waxa weeye mudaakareeyeen oo isla eegeen saacaddaa ku jirta jumcuhu dhinaca ay kaga jirto waxay dabadeetana kala tegeen iyagoon isku khilaafin inay saacadda xagga dambe jumcaha maalinka jumcaha ay tahay marka calaa kulli xaal sida xoogga badani wallahu aclam waxa weeye saacaddaasi inay waxa weeye tahay ahlucilmiga qaarkoodna way iswaafajiyeen oo waxay idhaahdeen xagga dambe inay ku jirto iyo halkan xadiidkani sheegaayo labadaba inay ku jirto isma diideyso wallahu aclam qaala wacan aws ibnu awsin radia allahu canhu aws ibnu aws athaqafi qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ina min afdali ayaamikum yowma aljumuca maalmihiinna ta ugu fad kuwa ugu fadliga badan waxaa ka mida yowma aljumucati maalinka jumcaha faakiruu badiya calaya korkayga min asalaati fiihi salaada a igu salliyaysaan badiya maalinkaasi jumcaha fiihi ay fi ljumuca fa ina salaatakum maxaa yeelay salligiina a igu salliyaysaan macruudatun calaya waa mid laysoo bandhigaayo rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix abu daawuud baa sanad saxiixa ku wariyey xadiidkuna markaa waa xadiis saxiix ah alimaamu alalbaniyuna raximahu llah isaguna sidaasi ayuu u saxiixiyey waayah halkaasaa kolkaa jimcadii iyo arintii wixii ku saabsanaa ee uu sheekhu ka soo aroorinayeyna ay ku eegyihiin waxaynu yaro baraarujinaynaa uun adabtaa qiimaha badan ee ku saabsan jimcada in loo soo dhaqsadaa aa waxyaabaha aada moodda imaka in aada iyo aada looga gaabiyey oo weliba maalinba maalinka ka dambaysa ee sii yaraanaya oo dadku markay maalinka jumcaha waktigii hore gooraraa masaajida la iman jiro o la buuxin jiray laakiin imaka arrinta noocaas waxa weeye way iska yar tahay ilaa man raxima rabbi meelahaasaa la yska qabanaya maqaaxyaha iyo hudheeladiiyo meelahaasaa la yska tegaya meelahaasaa lagu soo laydhsanayaa goor dambe oo salaaduba ay joogta ama ay soo dhadhowdahay ayuunbay dadku meelaha ka soo baxbaxayaan marka taasina waxay khilaafsan tahay sunnadaasi ah tabkiirka iyo in jimcii hore loo yimaado oo qofku aanu waxyaabo kale ku mashquulina masaajidka maalinkaa jumca goor hore uu yimaado soo kallaho goor hore uu yimaado baabu istixbaabi sujuudi shukri cinda xusuuli nicmatin daahiratin aw indifaaci baliyatin daahiratin wuxuu baabu yahay sunnaynta la suneeyey sujuudi shukri sujuudi shukri in lala yimaado sujuud ilaahay loo sujuudayo shukri looga jeedo goorma cinda xusuuli nicmatin daahiratin marka ay timaado nicmo muuqataa aw indifaaci baliyatin daahiratin ama balaayo muuqataa marka ay qofka seegto ilaahay jala wacalaa uu garab mariyo oo dee wakti walba nicmooyinka ilaahay jala wacalaa waynu ku dhex jirnaa mar kasta nicmadii ilahay baynu ku jirnaa soo ma laakiin waa marka nicmo muuqataa ama qofku ha sii ogaada ama yaanu sii ogaanine ay la kulanto ama dhibaato muuqataa ay seegto ilaahay jala wacala hareer mariyo qaala wuxuu ihi wa can sacdi bni abi waqaasin radia allahu canhu qaala kharajna waanu baxnay maca rasuulilaahi rasuulka ilaahay maciise xaalaanu nahay sala allahu calayhi wasalam min makata makaanu ka baxnay nuriidu anagoo doonayno u soconnaa almadiinata madiina falamaa kunnaa markaanu ahayn qariiban min caswaraaa falamaa kunnaa markaanu ahayneenu maraynay qariiban meel ku dhow min caswaraaa meesha laydhaah waa meel maka ku dhowe ayuu nasala rasuulku degay sala allahu calayhi wasalam uma dabadeetana rafaca yadayhi labadiisa gacmood buu kor u qaaday fadaca allaha ilaahay buu baryey saacatan saacad wakti buu ilaahay baryey uma khara dabadeetana uu dhacay saajidan xaala kownihi saajidan xaala uu sujuudayo uma kaha wuxuu nagaaday tawiilan in dheer uma qaama haddana uu kacay farafaca yadayhi gacmihiisa ayuu kor u qaaday saacatan uma khara saajidan facalahu halaaan saddex jeer buu sidaa sameeyey wa qaala wuxuu dabadeetayni innii anigu sa'altu rabbii rabbigay baan wax weydiistay wa shafactu liummatii ummadaydaanaan u shafaaco qaaday fa acطaanii wuxuu i siiyey huluثa ummatii ummadayda huludkeeda saddex daloolow dalool ahaan macnii inay jannada ii galaan ayuu i siiyey fakharartu saajidan lirabbii shukraa waxaan markaa dhacay anigoo sujuudsan baan u dhacay lirabbii rabbigay shukran shukri dartii baan u sujuudo sujuudaan ugu dhacay uma dabadeetana rafactu ra'si madaxaygaan kor u qaaday fasa'altu rabbii liummatii rabbigay baan u weydiiyey ummadayda inuu jannada ii geeyo fa acطaanii hulua alaakhara hulu kale ayuu haddana i siiyey fakharartu saajida lirabbii waan markaa dhacay anigoo rabbiga usjuudsan rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey waay xadiidkan markaa uu sheegaya rasuulku sala allahu calayhi wasalama inuu sujuudu shukrigan u dhacay ee halkan sheekhu uu soo arooriyey waa xadiid daciifa weeye muuse bnu yacquub nin la yidhaha baa sanadkiisa ku jiro waa sayi lxifdi sheekhiisa uu ka warinayayana waa yaxya bnu xasan baa isna la ydhaha yaxya bnu xasan bnu cuhmaan isna waa majhuul sheekhiisuu kasii warinayaana waa alashcath ibnu isxaaq isna waa majhuululxaal buu leeyay oo ibnu cibbaan mooye cid kale may towhiiqin markaa xadiidkani waa xadiid daciifa kadalika axaadiidta kale ee sheegaysa rasuulku sala allahu alayhi wasalam sujuudu shukri inuu la yimi iyadana maqaal baa ku sugan allahuma ilaa in dee laysku xoojiyo mooyaane hase ahaatee saxaabada way ka sugnaatay sujuudu shukriga inay la iman jireen xadiidkii aynu soo marray baaba ka mid ahaa ee kacab bnu maalik markii waxa weeyaan toobadiisa loogu bushaareeyey ama ilaahay ka toobad aqbalay waa kii sujuudu shukri u dhacay xadiidkii dheeraaye bilowga aynu ku soo marray kadalika caliyu bnu abi aalib radia allaahu canhu ardaah khawaarijtii uu laayey markuu ku dhex arkay ninkii rasuulku usii sifeeyey sala allahu alayhi wasalama isna waa kii sujuudda u dhacay marka arrintani waa arrin saxaabada ka sugan markay ugu yar tahay sidaa awgeed arrin markaa bidco iyo inaanay sugnayn iyo muxdath inay tahay lagula beegsan karo ma aha baabu fadli qiyaami leyli wuxuu baab u yahay fadliga qiyaamulleylku u leeyahay qiyaamuleyl waa salaada walaalayaal habeenkii la tukado salaada qofku habeenkii uu tukado weeye waay ama qofku intuu yaro seexda ha usoo tooso ha usoo baraarugo ama isagoon seexanba ha tukado goortuu habeenkii qeyb ka mid ah salaada uu tukado weeye tahajudka laakiin waxaa la yidhahdaa baynu nidhi salaada qofku usoo tooso markuu yaro seexdu dabeetana soo tooso salaada uu la imanayo habeennimadii ayaa tahajudku noqonaya wax badan baa ku soo arooray oo axaadiid fara badan baa mualifku soo aroorinaya oo ku saabsan sidaa awgeed qofka muslimka ah inuu ka tago ma mudna walaalayaal rasuulkeennii sharafta lahaa sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii qiimaha badnaa iyo guud ahaanba dadkii saalixiinta ahaana salaatuleyshu waxay ka mid tahay acmaasha aadka iyo aadka u daryeeli jireen ee ay ku dadaali jireen ilaahayna uu ku ammaanay jannadana ilaahay jala wacalaa uu ku geynayo maalinka aakhira qaala allahu tacaala rabbi waxau yihi wa min alleyli abeenkii wax ka mida fatahajad ku soo jeedo maaragtay ku tuka bihi ay bilqur'aani qur-aanka naafilata lak xaala arrintaasi dheeraad iyo ziyaado ay ku tahay casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuuda waxa uu xaqiiqu yahay rabbigaagu inuu ku soo saaro maqaaman meel maxmuudan lagugu mahadinayo oo dadka oo dhami waxa weeye ay kugu ammaanaan ay kugu mahadiyaan maqaamulmaxmuudkaasina siday saxaabadu ku fasireen axaadiistana ku soo aroortay waa waxa weeya shafaacat lcudmaa weeyaan wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi tatajaafaa junuubuhum tatajaafaa way ka fogaanaysaa junuubuhum dhinacyadoodu cani lmadaajici furaashyadiiyo meelihii ay jiifsanayeen bay ka fogaanaysaa iyagoo salaad iyo cibaado ilaahay u taagan taana ilaahay dadka wanaagsan buu ku ammaanay wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi kaanuu waxay ahaayeen dadkaa muxsiniinta ah ee jannada gelaya qaliila min alleyli maa yahjacuuna in yaroo habeenka ka mida mooyaane may seexan jirin habeenkii waxa weeye way tukan jireenoo way tahajudi jireen wa can caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tihi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yaquumu mid kaca min alleyli habeenkii buu kici jiray xataa tatafadara ilaa ay ka dildilacday qadamaahu labadiisa gomadood waqultu lahu waxaan ku uhi lima tasnacu hada ya rasuula allah maxaad sidaa u samaynaysaa rasuulka ilaahay waqad gufira laka maa taqadama min dembika wamaa taahar iyadoo dembigaagii hore iyo kaagii dambeba lagu dhaafo qaala wuxuu rasuulku uhi afalaa akunu cabdan shakuuran miyaana noqonahayn addoon ilaahay umahadnaqa hadii ilaahay fadligaa iyo qiimaha ay siiyey addoon ilaahay jala wacalaa u mahadnaqa oo shukri la yimaada miyaana noqona muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim waa isku waafaqay sidaasaa rasuulkeena sharafta li sala allahu aleyh wasalam ugu dadaalay u tukanay ya ilaa gomaduhu ay barareen cagahaa hoose iyo dhudhumadaas iyo ay dildilaaceen ayuu haddana salaada u taagnaa uu tukanayo inuu ka jiro waayo waxaa dhici karaysay saynu xadiista ku soo maray inuu maaragtay qiyaam dheer taagnaado oo qur-aan aada iyo aada u badan u akriyo wa can ilmugiirata bni shucbata naxwuhu saxaabiga mugiira ibnu shucbana waxaa laga wariyay naxwuhu xadiidkaa hore oo kale muttafaqun calayh وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبgu طرقه wuu ku soo guday isaga iyo وفاطمةa فاطمة ليلا habeenimo ayuu kusoo guday habeen buu u yimi فqاaلa wuxuu dabadeeta yihi alاa تصلyaani miyaydaan tukanahayn متفق عaليهi بخاaرiyo mسلم baa isku waafqay qاala wuxuu hi طرqahu أtaahu leyla habeenimo ayuu u yimi xadiidkana kolkaa waxaa laga qaadanayaa qofku inaanu isaga uni salaatuleysha ku dadaaline ehelkiisa iyo dumarkiisa iyo waa inuu toosiyo oo salaada u toosiyo caaisho inuu odhan jira wetirayso marka waagu soo dhow yahay waa inagii soo maray halkana inantiisii uu jeclaa faatima iyo cali bnu abi aalib oo saygeedii ahaa buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam habeennimo uu imanayaa kolkaasuu dabadeetana leeyahay miyaydaan tukanahay xadiidkuna tatima ahaydaad saxiixa ka eegi doonto tatima ayuu lahaa waayah wa can saali bni cabdillaahi bni cumara bni lkhaaabi radia allaahu canhum can abiihi saalim oo ina cabdilaahi ahaa waxaa laga wariyey can abiihi aabihii wuxuu ka wariyey oo cabdillaahi bni cumar ahaa ana rasuul اllahi rasuulka ilaahay salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu hi nicma rajulu nin waxa u wanaagsanaaday cabdullah cabdullaahi baa nin u wanaagsanaa lahaa low kaana yusalii min aleyli habeenkii hadduu tukan lahaa qaala saalimu saalim wuxuu yihi fakaana cabdullaahi bacda dalika laa yanaamu min aleyli ilaa qaliila cabdilaahi wuxuu ahaa intaa dabadeed habeenkii in yar mooyaane mid anseexa xadiidku sababulwuruud buu lahaayo wuxuu yihi cabdilaahi bni cumar radia allaahu canhu ardaah waxaan ahaa nin dhalinyaro ah oo masaajidka rasuulkan seexan jiray intii aanu xaasaysan rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam subaxii markuuna tukiyey intuu nagu soo jeedsada ayuu dadka weydiin jiray keebaa riyo arkay kolkaasuu hadday cidi riyo aragtay uu u sheegi jiray maaragta u fasiri jiray kolkaasaan jeclaystay inaan riyoodo almuhim dabadeetana waxaan ku riyooday buuhi iyadoo laba nin intay qabteen ay naartii dulgeeyeen kolkaasaan markaa naartii arkay oo kolkaasuu sifeeyey siday ahayd iyo sida ceelka inay u xidhnayd iyo wax la mida iyagoo dabadeetana aan argagaxsan oo hareerahay ahayaan ayuu mid kale nala kulmo kolkaasuu ihi buu ihi waxa weeyaan maaragtay ma aha ninkani ahlunaar naarta geli maaye sii daayey oo sidii baan kaga nabadgalay anna waxaan lahaa buu ihi allahuma innaa cudbika min annaar saas oo kale dabadeetana rasuulka sala allahu calayhi wasalam riyadii sidayda ugumaan sheegin xabsoo walaasheed ahayd walaashii ahayd ayaan u sheegay buu ihi oo iyadaa rasuulka u sheegtay sala allahu calayhi wasalam markii arrintaa rasuulka loo sheegay wuxuunbuu yidhi nicma rajulu cabdullah low kaana yusalii min alleyl macnii wuxuu ku dhiirigeliyey habeenkii inuu tukan lahaa salaatuleyl uu la iman lahaa u fiirso saalim waa cabdillaahi bni cumar inankiisii waxaanu maaragtay ugu horreeyey ragga cilmigan badan ee had iyo jeer aynu aragno ka soo raray markaa wuxuu ihi intaa dabadeed markii hadalkaa uu maqlay cabdillaahi bni cumar radia allaahu canhu ardaah intaa dabadeed habeenkii in yar mooye ma seexan jirin in yar mooyaane muu seexan jiray salaatuleyshaasi ayuu u taagnaan jiray halkaa ku jooga subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilay intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online